الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah rajada howlgalka kufaarta afrikaanta ee yusom halkee ayay maraysaa maxayse tahay tirada ciidamada yugandha ee ku sugan gudaha soomaaliya warbixin ayaad maqli doontaan ciro oo sheegay inuu diyaar u yahay in berbera saldhigyo ka siiyo yuhuudda iyo maraykanka kataayib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga hiiraan xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka oo lagu qabtay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga baay qodobada kale ee aad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda itoobiya oo dalkeeda ka eriday safiirkii talyaaniga u fadhiyey magaalada adis ababa iyo maamulka ashaadla dirarka ah ee puntland oo cambaareeyey duqaymo ka dhacay gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya qodobadaas kuwo kale iyo hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha bashiir muxiidiin iyo nuur cali warsame abuusheyba ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka التراخي والطلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya rajada howlgalka kufaarta afrikaanta ee yusom halkee ayay maraysaa maxayse tahay tirada ciidamada yugandha ee ku sugan gudaha soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman madda masar oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka masar isla markaana fadhigeedu yahay caasimadda kaahira ayaa warbixin uu diyaariya ku sheegay in kooxda riddada ee villa soomaaliya ay ku soo wajahan tahay xaalad xasaasi ah oo aysan u diyaarsaneen xilli maraykanka uu jarayo taakuladii howlgalka ee u s som tan iyo horaantii bishii julaay oo ahayd markii maraykanku uu midowda afrika ku wargeliyey in gebi ahaanba dhammaadka sannadkan uu soo afjarayo saadkii uu siin jiray howlgalka ee u s som kufaarta afrikaanta iyo riddada soomaaliya ayaa u muuqda kuwa uu waagu ku bariyey shirar isdabajoog ah ayaa tan iyo markaasi ka bilowday caasimadaha adis ababa kambaale iyo muqdisho kuwaas oo looga tashanayay xaalka iyo mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya wax natiijo oo wax ku oola oo shirarkaasi ka soo baxay ma jiraan ayaa la odhan karaa maadaama ilaa iyo hadda kufaarta afrikaantu aysan haynin cid habyaraatee u buuxisa booska uu maraykanka sheegay inuu banaynayo oo ah qaybta saadka oo halbolow u ah howlgalka ciidamada ee u s som iyadoo xaalka uu sidaa yahay islamarkaana macaahidda gobolka iyo kuwa caalamka ee daraaseeya arrimaha amniga ay ka dhawaajiyeen in howlgalka ee u s som uu qarka u saaran yahay burbur ayaa dhinaca kale sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee kooxda riddada soomaaliya oo la hadlay warbaahinta maddaha masar waxa uu si cad u sheegay in maleeshiyaadkoodu aysan u diyaarsaneen la wareegista mas-uuliyadda amnigooda sarkaalku wuxuu ka shanqariyey in maleeshiyaadka riddadu aysan awood u lahayn inay iska difaacaan weerarada mujaahidiinta islamarkaana aanay awoodin inay sii haystaan saldhigyada ay mas-uuliyaddooda kala wareegaan ciidamada kufaarta afrikaanta waxaa tusaale cad inoogu filan ayay tiri warbixintu gulufkii laba kun labaiylabaatan ilaa saddexiy labaatan ee gurgurta iyo dalalka reer galbeedku ay ku qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo fashil ku soo idlaaday kadib markii mujaahidiintu ay dib ula wareegeen dhammaan dhulkii laga qabsaday oo dhan madaamasar waxay xusay in jenaraal degfin anderson oo ah taliyaha africom uu dhowaan cabasho ka muujiyey arrintan kadib kulan uula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada isagoo niyajab ku tilmaamay in dhul horey looga saaray al-shabaab ay haddana jihaadiyiintu ay dib ula wareegaan warbixintu waxay sheegtay in sannado badan oo dagaal ah kadib uusan jirin wax iska beddelay xariiqyada dagaalka balse jihaadiyiintu ay siiba xoogaysteen hareerahan ay ka fadhiyaan caasimadda muqdisho islamarkaana saameyn ballaaran ay ku leeyihiin goobaha ka baxsan gacantooda si kale haddii loo dhigo jihaadiyiintu waxay gacanta ku hayaan ay tiri warbixintu dhul aad u ballaaran oo ku fidsan gobollada dhexe ilaa koonfurta soomaaliya halka kooxda riddadu ay ku urursan yihiin goobo aad u kooban islamarkaana dhulka soomaaliya intiisa badan aysan ku lahayn wax awood ah bilihii u dambeeyey waxaa si weyn u kordhay ay tiri warbixintu xawaaraha weerarada mujaahidiintu ay ka fulinayaan gobollada qaar sida shabeellada hoose oo tirada weeraradu ku dhowaad boqolkiiba lixdan ay kordheen intii u dhexaysay juun iyo agosto marka loo eego bilihii hore ee sannadkan halka waqooyiga kenyan ay sidoo kale howlgalladu si weyn u kordheen ciidamada kufaarta afrikaanta oo iyagana si ba-an loogu wiiqay furimaha dagaalka ayaa ugu dambeyn duruufta ay ku qasabtay inay isku koobaan dhufaysyadooda waxay warbixintu ka shanqarisay inay ku jiraan xaalado aad u khatar badan oo qaarkood ay gaarhin heer ay maryaha tuuraan oo ay waashaan askari hore uga tirsanaa ciidamada afrikaanta ee lagu daadgureeyey soomaaliya ayaa maqaal uu ku qoray joornaalka africa defense from ee ay soo saarta africom ku sheegay in cutubkiisii uu qaatay afar iyo labaatan bilood oo howlgal ah muddadaasna ay si joogta ula kulmayeen walaac iyo dhaawacyo nafsaani ah arrintaasoo uu xusay inay nijab xoogan ku keentay askarta halka qaarna maskax ahaan ay isku dhex daateen islamarkaana ay lumiyeen feejignaantii looga baahnaa iyadoo xaalka furimaha soomaaliya uu sidan yahay islamarkaana ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka riddada ay dul hoganayaan caqabado amni oo aad u daran ayaa warbixintu carabowday in haatanna ay ugu biireen caqabado dhaqaale kadib markii laga goostay mushaarkii la siin jiray sidoo kale ku dhowaad laba bilood ka hor ayay ahayd markii maraykanku uu si rasmi u shaaciyey in dhowr bilood kadib uu gebi ahaanba jarayo taakuladii dhinaca saadka ee ciidamada afrikaanta ee uu soo marsiin jiray xafiiska taageerada qaramada midoobe ee u n sos waxyaabaha u n sos ay bixiso waxaa ka mid ah shidaalka biyaha raashiinka daadguraynta dhaawacyada adeegyada caafimaadka gaadiidka cirka iyo kuwa dhulka isgaarsiinta injineernimada iyo taageerada qalabka kuwaasoo lafdhabar u ah howlgalka ciidamada afrikaanta falanqeeye amni oo reer galbeed ah ayaa warbaahinta maddaa masar u sheegay in ciidamada gaar ahaan kuwa ka howlgala gobollada koonfureed aysan dhuufaysadooda kusii badbaadi doonin haddii aysan helin taageerada u n sos ama hanaan kale oo beddel u ah wuxuu hoosta ka xariiqay in haddii aan la helin beddel la isku halayn karo jihaadiyiinta al-shabaab ay si fudud ugu daadan karaan difaacyada ciidamada askartuna ay noqon doonaan bartilmaameed nugul oo aan iska caabin karin weerarada lagu soo qaado balqiis insaajis oo ah koox soomaaliya oo falanqaysa amniga iyo siyaasadda islamarkaana qaar ka mida xubnahooda ay la soo shaqeeyeen ciidamada afrikaanta iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ayaa sheegay sida ay xustee maddaa masar in haddii la waayo beddel la isku halayn karo uu howlgalka a u s som uu daciifi doono si aan laga soo kaban karin maxamuud madoobe cabdulaahi oo ah cilmi baare la shaqeeya maamulka ashaadaladirirka ee jubbaland ayaa warbaahinta maddaa masar u sheegay in joojinta maalgelinta u n sos ay ka dhigan tahay al-shabaab oo la wareegtay soomaaliya howlgalka siliibiga ah ee ku dhowaad labaatanka sano ciidamada afrikaantu ay ka wadeen soomaaliya ayaa taariikh ahaan wajahaya dhibaatooyin waaweyn oo dhinaca maalgelinta ah sida ilo diblomaasiyadeed oo reer galbeed ay u xaqiijiyeen warbaahinta maddaa masar ilo kale oo diblomaasiyadeed oo iyaguna reer galbeed ah ayaa sheegay in howlgalku sida hadda uu dhisan yaha uu yahay mid aan la awoodi karin maadaama ay si joogtaha u adkaatay in la helo lacagta laga maarmaan kuwaasii wadistiisa maraykanku wuxuu mey labakushanilabaatankii uu si cad ooga hor yimid in qaabka maalgelinta ee qaraarka golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobe ee labaatan iyo toddoba toban isagaal loo adeegsado maalgelinta howlgalka isbeysiga e u s som sidoo kale kulan dhacay disembar labakushanilabaatankii jeff bartos safiirka maraykanka ee qaramada midoobey wuxuu si adag u dhaliilay natiijooyinka laga gaaray dagaalka al-shabaab wuxuu sheegay in maraykanka balaayin doolar uu ku bixiyey howlgallada soomaaliya balse natiijooyinka ka soo baxa ay noqdeen kuwo xadidan sidaas darteed aysan washington u habbooneen sii wadista maalgelinta howlgalkaasi bartos wuxuu golaha ammaanka u sheegay in inkastoo ciidamada afrikaantu ay dadaal bixiyeen maraykanka iyo xulufadiisuna ay muddo dheer taageero siiyeen haddana weli ay adag tahay in horumar laga gaaro dagaalka al-shabaab iyo in kooxda riddada soomaaliya ay si buuxda ula wareegto mas-uuliyadda amnigeeda samira geed oo ciidamada afrikaanta kooxda riddada soomaaliya iyo dalalka reer galbeedka la soo shaqaysay ayaa maddaa masar u sheegtay in maraykanka uu laba kun afar iyo labaatankii kooxda villa soomaaliya uga sii digay inuu soo wado go-aan uu ku joojinayo maalgelinta u n sos balse ay tiri guurguurta iyo kooxdiisu madaxa ay ciidda ku aasteen digniinahaasina dhegaha ayay ka furaysteen afyare cilmi oo ah falanqeeyo soomaaliyeed oo xambaarsan afkaarta reer galbeedka ayaa sida ay sheegtay warbixinta soo xigatay wuxuu sheegay in go-aanka maraykanka kadib howlgalka eu esom iyo kooxda riddada ay wajihi karaan burbur al-shabaabna ay la wareegi doonto soomaaliya sarkaal sare oo soomaali ah ummadda masar ay soo xigitay ayaa tilmaamay inaanu aaminsanayn in go-aanka maraykanku uu ka dhashay khilaaf gaar ah oo u dhexeeya washington iyo muqdisho balse uu yahay isbeddel ballaaran oo ku yimid siyaasadda maraykanka kaasoo ka sii fogaanaya hababka dhinacyo badan leh iyo hindisayaasha ay qaramada midoobey hogaamiso geesta kale xasan gurguurte ayaa si joogta ula kulmaya cadaadis iyo cagajugleen kaga imaanaya dalalka midooda afrika iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka kadib markii uu kordhistay muduxileedkiisii oo dhammaaday islamarkaana dagaal gacanka hadala ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn isaga soo horjeedaan siday warbaahinta maddaa masar ay xustay xasan sheekh maxamuud ayaa si adag ooga soo horjeestay in khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha soomaaliya ay kala dhexeeya isaga iyo siyaasiyiinta mucaaradka lagu daro war murtiyeedka kama dambeysta ah ee shirkii kambala ee qabsoomay soddonkii julaay africa intelligency oo ah warbaahin faransiis ah oo diiradda saarta amniga iyo siyaasadda afrika ayaa sheegtay in madaxweynaha uganda yuweri museveni uu gurgurta cadaadis ku saaray inuu xalliyo khilaafka kala dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka haddii ciidamadiisi uu la bixi doono warbaahinta afrika ayaa warbixin ay baahisay khamiistii lasoo dhaafay ku sheegtay in ciidamada uganda ee ku sugan soomaaliya ay gaarayaan saddex iyo toban kun oo askari kuwaasoo isugu jira qaar ku jooga howlgalka eu esom qaar kale oo ku jooga waxa ay ku sheegtay heshiisyo laba geesood ah sida la og yahay islamarkaana ay xustay africa intelligency ciidamada uganda waxay gacanta ku hayaan saldhigii ku yaala gobolka shabeellada hoose waxayna sidoo kale waardiyeeyaan madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalana ee magaalada muqdisho sarkaal soomaaliya oo ay soo xeegatay maddaha masar ayaa sheegay in labadii kulan ee ka horeeyey kulankii gebagabada ee kambaala ka kala qabsoomay sagaal iyo tobankii iyo soddonkii julaay lagu daray doodaha iyo qoraallada khilaafka ka dhex aloosan kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uusan jirin wax muran ah oo ka dhashay balse uu gurgurta ka carooday in arrintaasi lagu soo daray bayaankii ugu dambeeye ee ay warmurtiyeedka ka soo baxay madaxda dalalka eu esom siyaasadda gudaha soomaaliya waa inaan loo bedelin arrin caalami ah ama goboleed ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud isagoo intaasi ku daray in maadaama warmurtiyeedka loo gudbinayo qaramada midoobey iyo midooda afrika kooxdoodu aysan doonin in lagu daro arrimaha siyaasadda ee gudaha soomaaliya diidmadaas gurgurta ka muujiyey kormeerka iyo faragelinta dibadda ayaa warbixintu sheegtay inay dhalisay jawaab adag oo ka timid maxamed cabdi waarre oo ka mid ah siyaasiyiinta riddada soomaaliya haatanna ah ku-xigeenka xoogayaha fulinta ee urur goboleedka igaad warbixintu waxay xustay in shirka kadib mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ay maxamed cabdiwaare ku eedeeyeen inuu dhabarka ka toogtay kooxda villa soomaaliya maadaama uu oggolaado ay yidhaahdeen in arrimaha gudaha soomaaliya lagu soo qaado madasha gobolka waare oo eedaas loo jeediyey si adagna u dhaliilay islamarkaana kheyrul mas-uul ku tilmaamay kooxda riddada soomaaliya ayay tiri isbarbardhigga ah in qof dal shisheeye ka codsado ciidamo si ay u ilaaliyaan amnigiisa haddana uu sheegto madax bannaani marka ay isagu ku habboon tahay ayaa ahayd arrin aan marnaba ka qarsoomeynin ergadii shirka ku-xigeenka xoogayaha fulinta ee urur goboleedka igad ayaa ka digay in haddii ciidamada afrikaantu ay si deg deg ah oo bilaa nidaama u baxaan ay mujaahidiinta al-shabaab mustaqbalka dhow iyo kan dheerba heli doonaan faa'iido istiraatiiji oo aad u weyn sarkaal ka tirsan gaashaaniga kooxda riddada soomaaliya oo la hadlay maddaa masar ayaa sidoo kale sheegay in washington ay walaac ka qabto amniga xuduudbeenaadka kenya halkaasoo uu maraykanka ku leeyahay saldhig weyn oo militari oo ku yaalla mandabey kaasoo mujaahidiintu ay weerareen horaantii sanadkii labada kun iyo labaatankii si kastaba ha ahaatee qoobgariir ka hareeyey ciidamada afrikaanta waa uu sii labalixaadsaday tan iyo wixii ka dambeeyey dhawaaqii maraykanka sidoo kale walaac xoogan ayaa hareeyey ciidamo etoobiyaan oo aad u fara badan kuwaasoo sifa ka baxsan magaca midowda afrika oo lagu tilmaamay heshiis labageesood ah muddo badan ku joogay soomaaliya sida ay xaqiijisay africa intelligency warbaahinta africa intelligency waxaa kale oo ay ka shanqarisay inuu jiro welwel xoogan oo hareeyey dowladda kenya taas oo doonaysa marka eu esom ay baxdo in difaacii gaashaan ay ka dhigato maamulka ashaadaladirirka jubbaland oo ay horeyba u samaysatay ugu dambeyn diblomaasiyiin reer galbeed ah oo la hadlay warbaahinta madaha masar ayaa xaaladda ay haatan kusii saqayso soomaaliya ku tilmaamay mid u eg tii ka dhacday dalka afghanistan halkaasoo jabkii ka soo gaaray kadib maraykanka isaga baxay lana wareegeen mujaahidiinta daalibaan aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataayib al akhbaariya ayaa caawa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
اسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaanu isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa isha soo mariyey oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horey oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay ciro oo sheegay inuu diyaar u yahay in berbera saldhigyo oo ka siinayo yuhuudda iyo maraykanka waa warbixin lagu hardhay shabakadda wararka soomaali memo waxayna u dhacaysaa sida tan madaxa maamulka shaaladirirka ah ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa si cad oo aan gambasho lahayn u sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay in magaalada berbere ay saldhig ka siiso maamulka yuhuudda iyo sidoo kale dowladda maraykanka waraysi uu dabadhilifkani siiyey wargeyska caalamiga ah ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska ee the economist ayuu ku sheegay in maamulka somalilan uu diyaar u yahay in maraykanka iyo yuhuudda uu saldhigyo military ka siiyo magaalada istaraatiijiga ah ee berbera waxa aanu doonaynaa in somalilan ay noqoto jabuutida cusub ayuu yiri ciro isagoo ka wada in gobolada waqooyi galbeed soomaaliya uu u rabo inuu u bedelo goobo saldhigyo militari ay ka dhigtaan quwadaha shisheeye gaar ahaan yuhuudda iyo maraykanka wargeysku wuxuu xuseeyey hanjabaadaha xuutiyiinta yemen kuwaasoo sheegay inay weerari doonaan saldhig kasta oo ciidan oo yuhuudda ka samaysato somalilan iyaga oo ka digay in saldhiga maraykan ah oo halkaa laga sameeyo uu isna noqon karo bartilmaameed waxaa kaloo wargeysku intaa ku daray in si weyn loo rumaysan yahay in helitaanka xarumo militari oo ku dhow berbera uu qeyb ka ahaa heshiiska yuhuuddu la gashay somalilan markii dal madax bannaan u aqoonsatay bishii disembar ekonomist waxaa ka dardaarwerisay in haddii somalilan ay martigeliso saldhigyo ciidan oo shisheeye ay taasi dhaawici karto sumcadda nabadda iyo xasiloonida ee ay muddo dheer ku dhisaysay doodeeda ku aadan aqoonsi caalami ah ekonomist waxay ka dardaarwerisay in haddii somalilan ay martigeliso saldhigyo ciidan oo shisheeye ay taasi dhaawici karto sumcadda nabadda iyo xasiloonida ee ay muddo dheer ku dhisaysay doodeeda ku aadan aqoonsi caalami ah intii uu ku guda jiray waraysiga ciro waxa uu ka dhawaajiyey in bisha soo socota uu booqan doono washington isagoo rajaynaya inuu kulan foolkafool ah la yeesho madaxweynaha maraykanka ninka lagu magacaabo donald trump madaxa maamulka hargeysa waxa kale oo uu sheegay in somalilan ay filayso in maraykanku mustaqbalka aqoonsado isagoo intaa ku daray in xukuumaddiisu ay rajaynayso in ugu yaraan hal wadan oo kale uu somalilan ictiraafo ka hor dhammaadka sanadkan xiriirka nidaamyada muqdisho iyo hargeysa ayuu wargeysku sheegay inuu sii xumaaday islamarkaana uu fashilmay iskuday muddo dheer socday oo turkigu ku dhexdhexaadinayay labada dhinac xili ankara ay xiriir dhow la lahayd maamulka muqdisho taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray soomaali memo markana etoobiya oo dalkeeda ka eriday safiirka talyaaniga u fadhiyey magaalada adis ababa waa warbixin lagu qoray websayteka rediyoga alfurqaan sida ay ku waramayaan warbaahinta talyaaniga iyo kuwa afrika dowladda etoobiya ayaa dalkeeda ka eriday san fabrisi oo ah safiirkii talyaaniga u fadhiyey magaalada adis ababa kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda adis ababa safiirkan oo xilka hayay muddo ku dhow toban bilood ayay xoguhu tilmaamayaan inuu haatan dib ugu laabtay magaalada rooma ee caasimada dalkiisa kadib markii ay etoobiya ku tilmaantay mid aana dalkeeda laga rabin sida ay tilmaamayaan macluumaadka la helayo etoobiya ayaa si weyn u qarisay go-aanka ay ku eriday safiirka talyaaniga balse ilo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijiyey in safiirka uu gaaray dalkiisa ilaa hadda warbaahinta looma soo bandhigin waxyaabaha ay isku mahandhaafeen safiirka talyaaniga iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya balse warar aan la xaqiijin ayaa tilmaamaya in safiirka uu gaashaanka u daruuray si adagna u diiday dalab ay etoobiya u soo jeedisay oo ahaa in loo soo gacangeliyo madaxweynihii hore ee gobolka oromiya lama magreza oo haatan ku nool dalka talyaaniga dhankeeda dowladda talyaaniga weli wax war ah kama aysan soo saarin go-aanka lagu eriyey safiirkeedii joogay magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray maanta rediyoga al furqaan qodobka ugu dambeeya oo aynu kusoo qaadanayno waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka ee calamada waxaana warbixinta halkudhig looga dhigay maamulka puntland oo cambaareeyey duqeymo ka dhacay gobolka nugaal xili maalmihii lasoo dhaafay ay dad ku dhinteen doonyana lagu gubay ay ka dhaceen xeebaha gobolka nugaal ee dhaca waqooyi bari soomaaliya ayuu maamulka shaaldirirka ee cambaareeyey weeraradaasi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka ridada sacidani ayaa lagu sheegay in maamulkooda uu kasoo horjeedo duqeymaha ay ku sheegeen in maraakiibta dagaalka ee caalamiga ah ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah iyo hantidooda ee ku sugan deegaanada u dhow aagga ay kooxaha hubaysan ku haystaan maraakiibta shisheeye dhinacyada ku lugta leh duqeymaha ayay ugu baaqday inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan ujeedka howlgalkooda kuwaasoo ay sheegtay inay beegsadeen dad kalluumaysato ah iyo hantidooda warka ka soo baxay maamulka shaaldirarka puntland ayaa kusoo beegmaya xili duqeyn cusub oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal gaar ahaan deegaanka garmaal lagu gubay doonyo ay leeyihiin dad kalluumaysato ah waxaa duqeyntani dambe ka horeysay duqeyn lagu dilay ilaa afar qof oo lagu sheegay inay kalluumaysato yihiin waxaana duqeymahana loo badinayaa inay ka dambeyso dowladda ridada turkiga oo kooxaha hubaysan gacanta uga dhigeen mid ka mid ah maraakiibta lagu haysto biyaha gobolkaasi warbixintan waxay u dambeysay xubintaada laynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ah markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga bay xafladan ayaa si gaar ah loogu qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta mu'asasada al-najaax ee hoos tagta maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga bay waxaa qoraalka iyo akhrinta ka qalinjabiyey lixdan iyo afar arday oo hooyooyin ah waxaana la siiyey shahaadadooda qalinjabinta gabagabada xafladda waxaa ka soo qaybgalay culimo nabadoonno iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardayda ayaa bandhig sameeyey تخرجنا من مؤسسة النجاح لتعليم الكبار في محافظة فولاي لدفعتها الأولى ونشكر أيضا لمكتب الدعوة لحركة الشباب المجاهدين والولاية والمحافظة فقد أديتم ما عليكم من مسؤولية تربيتنا ورفع مستوانا التعليمي ومن تمام شكره أن نشكر لأهل الفضل فضلهم وجهودهم ونعرف لهم حقهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات وفي الختام لا ننسى جهد والي ولاية الباي الإسلامية في تطوير الدعوة وعلى ما بذله من الأسباب الميسرة للحفظ القرآن العظيم مثل تأسيس المؤسسة النجاح ومؤسسات القلم ومعاهد تاج الوقار لتصحيح التلاوة وتثبيت حفظه والحلقات التصحيحية التي تخرج منها مئات معلمين أكفاء ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أسألك سؤال هل أنت مستعدة؟
نعم سلني ما شئت ما هو التوحيد؟
التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء وصفاته كم أقسام التوحيد؟
أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء وصفاته ما هو التوحيد الربوبية؟
هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الأفعال والرزق والملك والتدبير ما هو التوحيد الألوهية؟
هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ما هو توحيد الأسماء وصفاته؟
الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات أين الله؟
الله في السماء جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذكري أذكار استيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اذكري الذكر بعد فراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اذكري الذكر عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبس والقبائس اذكري أذكار عند دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله قرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اذكري الذكر عند دخول المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه وهو في قار الحراء متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي سنة ثالثة عشر من البعثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فهاجر عرف الهجرة الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام اذكر أول من هاجر إلى المدينة هو أبو سلمة بن عبد الأسد ثم مصعب بن عمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الجهاد في سبيل الله الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والمنافقين والبقاة لإعلاء كلمة الله كما أنواع الجهاد الجهاد نوعان جهاد الطلب جهاد الدفع ما حكم الجهاد حكم الجهاد هو فرض العين تارة وفرض الكفاية تارة أخرى كما أهداف الجهاد وما هي أهداف الجهاد أربعة إعلاء كلمة الله نصرة المظلومين رد العدوان تطبيق الشريعة كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سبع وعشرون غزوة على الراجح بسم الله الرحمن الرحيم يقول رجي رحمة الغفور دوم سليمان والجمزوري يقول رجي رحمة الغفور دوم سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله مصليا على
محمد محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمردود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال أنشاقنا المهيد للكمال سميته بتحفة الأطفال أنشاقنا المهيد للكمال سميته بتوفة الأطفال أنشاقنا المهيد الكمال أرجو به
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو عاقبة الشرك؟ عاقبة الشرك الخلود في النار ما هو الولاء؟ الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين ما هو البراء؟ البراء هو البغض والعداوة للكافرين والمرتدين والمنافقين ما هو المرتد؟ بعد إسلامي بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ما حكم المرتد؟ حكم المرتد القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه intaasi kadib sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada wilayaadka islaamiga ayaa bowaadiyey ardayda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ما أنت حفظا qiimaha badan ee ka dhacaysa magaalada buulafulaay gaar ahaan mu'asasada loogu magacdaray mu'asasat najaax litacliim alkibaar dufcadeedii koowaad oo ay ka qalin jebinayaan gabdho cadadkoodu gaarayo afar iyo lixdan gabdhood sanadkii hadda laga soo gudbay kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijiriyada kelimo kooban haddaan ka idhaahdo kulankan ahamiyadda ay ku fadhida walaalayaal alqiraa'atu walkitaaba diinta islaamka asal bay ku leedahay mawaaqifta siirada nabigeena sal alla alay wasalam ee quruxda badan waxyaabaha ka dhex muuqda waxaa ka mid ah ahmiyat alqiraa'a walkitaaba gaar ahaan markuu dhacay dagaalkii beder ee gaalada laga raayay muslimiintu guulaysteen toddobaatan nool nool oo mushrikiintii reer quraysheedna lasoo qabtay ee nebigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidee buu ula dhaqmay asiir kasta oo gacanta lagu hayo qafaal kasta oo mushrik ah oo gacanta lagu hayo waxaa lagula heshiiyey naftiisa inuu ku furto in uu baro bitacliimi cashara min almuslimiina alqiraa'at walkitaaba toban muslimiinta reer madiine ah toban qof oo ka mid ah inuu alqiraa'atu walkitaaba uu baro markay ka qalinjibiyaanna oroda iska soco la yidhaahdo sidaasaa lagula heshiiyey gaar ahaan weli zamankaas waxay ahayd zamin ay uminimada aad iyo aad ay u faaftay marka alqiraa'atu walkitaaba baahi weyn oo markaa jirtay ahayd iyadoo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu u baahan yahay hanti maal qof waliba intaasoo hanti ah lagu soo bedesho loo baahan yahay haddana ma uusan yeelin ahmiyadda ay ku fadhido qofkan asiirka lasoo qabtay muslimiinta inuu farta baro alqiraa'atu walkitaaba ayaa lagula heshiiyey waxyaabaha ku tusaya ayay ka mid ahayd sidaa daraaddeed asiir kastaoo mushrik ah oo baka ka soo duulay inuu baro muslimiintii haddaba kuma koobnayn reer beder oo keliya dhinaca kale saxaabada waxay ahaayeen xilligaasi kulligooda ma aynan wada aqoonin alqiraa'atu walkitaaba qaar baa yaqaanay maxaa dhacay marka ahmiyadda fiiri ay ku fadhida saxaabiga qoraalka iyo akhriska yaqaana ayaa laga hormarinayay saxaabiga aan aqoonin qoraalka iyo akhriska tusaale haddaan soo qaadanno saxaabiga la yidhaahda zayd ibnu thaabit radia allaahu canhu wa ardaahu waxaa laga hormariyey laga doortay in badan oo saxaabada ka mid ah bal wuxuuba noqday nebiga sal lla alay slam mid had iyo goor la xiriira oo secretariba u ah qoraa u ah ayuuba noqday si daa'ima weliba sababtuna waxay ahayd liannahu yutqinu alqiraa'ata walkitaaba wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu fiican qoraalka iyo akhriska ilaa markii dambe uu gaaray inuuba noqdo fiiri waxay u gudubtay wuxuu inuu gaaray inuu noqdo kaatiban liwaxyi rasuulillahi sal waxyigii qur-aanka nin qoraya inuu noqdo rasaa'ilkii fariimaha nebigu uu dirayo midka qoraya inuu noqdo ayuu gaaray wuxuu noqday in uu tarjumo luqadihii xilligaas aan la garanayn saxaabada aan wada garanaynin suriyaaniyada iyo cibriyada oo luqada yuhuudi ku qoran tahay iyo waxaasoo dhan bal dhagaystow walaalkayga muslimka ahow wiilkaas saxaabadoo dhan laga kormariyey wuxuuna ku mutaysay ahayd alqiraa'atu walkitaaba meeqa jir buu ahaa daad u malaysaa wuxuu ahaa saddex iyo toban jir buu ahaa bal maanta saddex iyo toban jirkeena xaalkiisu waa sidee yaa bal aan isu barbar dhigno saddex iyo toban jir buu ahaa zayd ibnu thaabit wuxuu u dhigmayey wiilkeenna maanta maxaan ku idhahdaa alqiraa'atu walkitaaba dugsiyada qur-aanka ka soo dhiganaya alqalam iyo meelaha qiraa'ada iyo kitaabada laga soo barto ka soo baxaya ayuu booskaasu jooga waa maca daalika darajadaas ayuu gaaray muxuu ku gaaray waa aqoontaas uu lahaa ayuu ku gaaray dhinaca kale abu hurayra oo saxaabadii nabigeena radiallahu canhu wa ardaahu wuxuu ahaa saxaabada ninka ugu tiro badan xagga xifdinta axaadiista nabigeena sal ly slam wa maca daalika waxaa laga soo wariyey abu hurayra in uu yidhi anigu shan kun oo xadiid ayaan xifdisanaa buu yidhi laakiin ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu camar ibnu caas ayaa iga badiyey buu yidhi maxay ku dhacday baa la yidhi inuu cabdullaahi ibnu camar ibnu caas uu kaa badiyo sababtu waxay ku noqotay buu yidhi liannahu kaana yaqra'u wayaktub qiraa'atu walkitaaba ayuu yaqaanay anigu ma aanan qoonan buu leeyahy kor baan ka xifdiyey anigu isaga laakiin xadiidku maqlab waa qorayey xadiidku maqlab waa qorayey intaa marka walaalayaal haddaan ku soo koobo ahmiyadda ay muslimiinta ugu fadhiday alqiraa'atu walkitaaba waxaan ku soo gabagabaynayaa kelimadaas qaybteedii hore qur'aanka qur'aankii ugu horreeyay ee soo degay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amar ku bixiyey muslimiinta inay wax qoraan waxna akhriyaan qaala tacaala iqra' bismi rabbika alladii khalaq iqra' maxay tahay waa akhrin wax qoraal wax akrin way iska laazimayaan gabdhaha waxaan leeyahay waddadii jannada lagu geli lahaa ayaad cagta saarteen ku sii socda oo cilmigii barta oonu ku camalfala oo faafiya suuratalcasrina dib u akhriyo macnaheedana fahma wajazaakunna allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dhankiisa munaasabada ka hadlay jazaakum allahu khayr ilaahay hajisaay wacdada iyo walaahada sheekhaana nii sheegay allah niijasaay gabdhoogayn oo barakada leh ilaahay idin barakaay maadaama iyo hadda geeka lixdan iyo afar gabdhood oo haqalan ibeen hadda galabtu hortaana fidhiyan ingbiisanjo aakhar ilaahay inkakaba ini iyo ziyaadsadaan maadaama iyo juhdi ligili iyoona walaalnyo jooka dabooy inay juhdigaas iyo geliyaan maadaama iyo eyin ilbaabkii oo ariyo maswali hadda dhaladaw maswali ha koro doona hooyooyinkii unug aadis in afbar ma afbardaw maadaama dalladii idda iyo eyin ini iyo macnaha arrintaas eedanka dadaalaan walbadan iyo ka fikiraan sida sheekha in sheegayna ini iyo arrintiyo meelo inka koobne lan walhabardii oo kale dhisku weelne walaajo iyo ziyaadsadaan ilaahay khayr hasii dugsuug madii la furaay oo inta laka bilaaway ma dheerayne ini horta wal hadii bilka dadaada oo dhammaadayaan oo macnaha judi bilka bi ini la baradaayo oo walka zaaysa may ka ogaadasaana daraan dhow iyo haytimadi oo hadda dugsugu oo la bilaaway inta xafladda la kaga wadaay geekana macallimiintii ka qalan jibiyay lixdan iyo afar madarasada macsada najaha mayla reewa mayla reewa use ini qiraa'atul qur'aan la ka baradaay oo geeka faa'iidadiya tan hadda geeka lixdan iyo afar qofood ka qalan jibiyeen ilaahay hasiin barakaay dadaalka isan muujideen ummaddu siinka damboytan hani hasiinka daydeen allaha ku weela ununa may siinka ducaayane oona siinkala dardaaramaane ini hogaankii hooyooyinkii ama ariyo ama walkastaba hogaankii oo ummadda islaamka ini isignaga tan sababaha ah maadaama oo lan walgordaan walba isuubii korno sida hadda sheekhi sheegay oo efcd oo la dirsadooba ini oo maylaha use oo fiirsoy walaaga oo basoy laleeyay laakiin walaajaynu kusubudohay marka allah siin barakaay dadaalka la muujiy sida hadda isaga dadaaleen haddana horniinka dadaala ilaahay khayr hasi maadaama hadda geeka magaalada buulo fullaay sida gabdho inka dadaaleen ragaman dadaalin madi ilaahayna ku obsado waa diadaad weyna si toos ah iyo guulan qaadateen guuli isan qaadateen alle waa ilaahay weyn waa tahay adduunyo iyo aakhiraba miisaankiin aakhira allah teenka kaba dadaalkiin macnaha lan hadda isagan dadaala isaga majara lan ka sabir nafsadiis yaa dadaala dahay lanka madus walbarada nafsadiisa dadaale ilaahay khayr hasiinsii wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى